sameeyey maadaama la waraysado ahay warbaahintaasna adduunka dee siyaasad eed eedan kama aqaliyaan waan gartay guddoomiye maxamed cabdallah xasan toddobadii bishan ay ku beegneyd maalinimadii arbacada dagaal waxuu ka dhacay degmada tioglow iyo deegaano ku dhowdhow bal weerarkii aa qaadeen khasaaraha dhabta uu geystay iyo guulaha ad ka gaarteen bal inooga warbixi arrinkaasi
walaalkay maalintii arbada ay ka aadaafni balina toddobaad iyo sidina yaa ciidamada dowlada oo fadhiismadiya dhiyin degmada tioglow yaa weerar way ka qaadinaa meelahaaw daysha danaawe yaa weerar ka qaadeen iyo oo markaas reediyeeyeen niman al-shabaab oo gaariyaal degmada laka qobsaday oo raadiyaayana meelo inku dabaseedan meelya dagaal ballaaran yaa ka gobaday xaqiiqatan eeeeda ciidamada dowlada aan ku guulaysadeen maya ku dilaynaa afar askari oo iska jara kuwa al-shabaab ah iyo kuwa onls ah yaa aa dileen hal qori aakayana ha ku qaadeen gaarigiiyo adeegna hakubabadeen si xoog ee aan kula wareegeen xaqiiqatan meeliyadee meel guul ciidan ku shanayahay bal guddoomiye maxamed cabdallah xasan deegaanka uu dagaalka ka dhacay ee ku tirsan degmada tieglow waa deegaankee idinka dhankiina haddii aad tihiin ciidamadii dowladdii ka dagaalamay deegaankaasi khasaarinteen leeg ayaa idinka soo gaartay dagaalka aada la gasheen al-shabaab
horta deegaanka way ninjira tumun siyeed kilomitera ninjira iyagoo gudaha ningalay saasa ka raadsine waana aragnay ciidan tira badan ahaayeen una waa khasaaro laraaw haliweyn kuwa dhalinyarada hadii dugooka dhamaadi ayah meel yar xabata kudeerti isagana hadda shaqaysadoo haaye waa wal hadda la sheego karo dhaawace mae xaqiiqatan tan tan oo ninka khatarsamaalintaas ahaytay laakiin xaqiiqatan eetigeeda ciidamadana iyo oo nimid gobaan aan gadoomen lakiinse oo lawaayo atukoy walyaro oo xabadee haddana linsheegu korna dhaawaca ahayli haro korna aadiiri xaqiiqatan markii un wada anqarinayshe gartay bal guddoomiye weerarkaas idinka aad qaadeen aad u qaadeen fariisin al-shabaab bay ku lahayeen deegaanka dhanaawe ma wuxuu ahaa weerar horey loo qorsheeyey mise markay qaateen gaariga ay soo saarnaayeen raashiin dad shacab ay leeyihiin un baad qorshayseen weerarkaasi
xaqiiqatan weerarka inina ku qorshaysanaay laakiin isla markaas mindeedda may dejiyey dagaalkaas macnaa gaariyaashiyoo qobsadeen
maxaad ku caddaynaysaan in saddex ruux ama afar ruux aad ka disheen al-shabaab caddeemaha idinka aad u haysaan in khasaarahaasi aad geysateen muxuu yahay xaqiiqatan caagadi meelaguna kadilni naftitee koo horta gurigiyala ku kor qaaday xaqiiqatan sadidi kalena meelana kadin
gartay oo mayl hayshanee dad badan oo warbaahin oo aanay la hariiraaw xaqiiqatan afarlanga duugan dhaawacayaasha ilaa saglili jeeyeen sadilan dhaawacaa sagli jeeyeen walaa dhashoona marka jeeyna kudamadan xaqiiqatan ana marka ana kalaa afarlanga gudinle walaa damadi afar shililiyo meer laakiin isla markaas walaa goobtaas kageriya afartahay gartay guddoomiye maxamed cabdallah xasan sidoo kale waxaad sheegtay in guud ahaan ay ka barbar dagaalamayaan al-shabaab ciidamo owl neef ah bal taasi a idiin xaqiijiyey in ciidamadaasi ay ka barbar dagaalamayaan al-shabaab
waa inay xaqiijiyey iskaguna kuma qolaanay degmada tiyeedlow dhowr sinay degnaayeen saldegyadii oo ahaayeen oonalesta may degnaysay degmada tiyeedlow iyo saldagan hay xaqiiqatan wal oo hadda kutilkuteen mae wal jaro dhabka
gartay bal guddoomiye ciidamada on lf ee ku sugan deegaanada gobolka bakool gaar ahaan deegaanada ku dhow degmada aad guddoomiyaha ka tahay ee tieglow bal ciidamadaasi maxay ka qabtaan oo ay ula socdaan al-shabaab ma dhanka tababarada ayay ka saacdaan mise gudaha waaba ciidamo iyaga lamid a al-shabaab oo ka barbar dagaalamaya misna kasoo horjeeda fikradda dowladeed
xaqiiqatan ciidamada way kudhahooye isbahaysiya kudhahooye wayna wadaagaan dhaqaalaha dadkada ku qaadiya wadaagahayaan maalin kastiyan halin sheegahaaya xaqiiqatan waaba la horgalaya runtii xoola laba gobolaan baa dini milyoon oo hadde oo awoodi siihayo bayowma al-shabaab hadde awoodle oo biin weerarka qaad ama waa kaga gobota mille laakiin may garab banaha oo xaqiiqa ah oona lafada ayaa garab badan gartay maxamed cabdallah xasan bal waxaad inooga warbixisaa isla maalintii arbacada toddobadii bishan in dagaal uu ka dhacay sidoo kale deegaan hoos yimaada isla degmada aada guddoomiye ka tahay tieglow deegaanka gudow bal dagaalkaasi wararkiisa bal inoo xaqiiji maxaa ka jira inta ogaalkaaga ah deegaan guse waynan jirahe labaatan iyo saddex kilomitr ciidama oo ciidamadan ka tirsanaayooda weerarka qaadi ilan kunalato mahasaarne hadoo mahasaarno laakiin way xaqiiga ee la sheegohayo inay ka dileen sidilan inay ka dileeda la sheegohayo inkastoo walaa bershoy oo dhaawac la carareen oo si la sheegohayo macnaa nimanka bershoy way dhaabeenaha meesha mootooyina lakala roori hase ahaatee sida oo dhabta oo ciidamada nin sheegeen sidilan inay dileeda nin sheegeen gudoomiye maxamed cabdallah xasan bal idinka howlgallo un ayaad samaynaysaan maxaa idiin diiday in guud ahaan deegaanada ku dhowdhow degmadaasi aada gacanta dowladda dib ugu soo celisaan si guud ahaan ammaanka iyo kala dambayntii deegaanada gobolka ay dib usoo laabtaan
walaalkay taas way oo digniinsiday in un degmada la wareegna ciidamadii hore oo degmadan gobolka amsamta ee ciidamada dowladda tiradii oo yaraagtay xaqiiqatan marka un haagalnaya may abuurnay ciidama oo dhigdhow ee dhigdhowkiina ku bahen galabjoonna walsii hadda yanaynata un iyo al-shabaab mayna rajeeyane muddo dhow in una ku tirtirna degmada tiyeliyow nawaaxigeeda al-shabaab iyo walimadaba
ugu dambeyntii guddoomiye maxamed cabdallah xasan bal waxaad inooga warbixisaa degmada goodoon ayay ku jirtay in muddo ah gaari ma galo gaarina kama soo baxo uu shacab uu leeyahay ama ciidamada dowladda intay noqotaba bal guud ahaan xaaladda nololeed ee degmada caafimaadka waxbarashada guud bal inaga warbixi arrintaasi
horta walaalkay degmada meesha jirta go'doon aka jirta si aada sheegdigo waana taas waa mid dhabe oo xaqiiqe oo waa hase ahaatee waxbarashadii iyo caafimaadkii socdaan laakiin may waafihiina wal tasiilad iyo sida daawooyinka oo kale iyo waxbarashadii naftiya tasiilada marhanaaji dowladda hasiisa ama kala hay-adahaas ama falkaasiyan intaas dhow mahaysan dadka yoowaa iswada nooshiin wal kaalme eh amba hay-ad ku haleen amba dowladda ku haleen mal argaaw waana jaraa isbitaalkii furinyi daawadii mar mar ah ama somala siyaasa iskoolaadkana isjoowaa iniswadaan wal kaalme eh ama dowlad ku koyana ama hay-ad ku koyana mal argaw taas dhinaga kale oo maciishada eedi eeda raashin ankagi maciishadana eeda ankayata raashinka eeda ankayiri waana qaali garoowi hase ahaatee haddana marmar wal yaryar wala halaana dhini kastaba nay ku kooyaan hase ahaatee ujeedadana way waahaa in jididkano iyo gooyano oo baabuurta mariyaayaan nasatiya door jeeda weerarka qaadne lama baabura hadda todobaadka nasiifka ku gobane kooshadaalaa wada isku dhiini kooda way wada raashinaa wada raashinka waa baanayni degmadaa la sheeni ganacsatada laka wareejiyi dadkii la haayeena hantidii oo galabta laku saari macnaha intaas oo kale ayaa markastaba marmar wal anhalaana laakiin guud ahaan baabursa toos ah raashin hesheenaaw amba gobol kastaba ku kooyo mal aragaw
aada iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waxau ahaa guddoomiyaha degmada tieglow ee gobolka bakool maxamed cabdallah xasan qadka taleefonka stuudiyaha warqabadka warbaahinta wadajir radio magaalada beedhabo inagu warmayey aada iyo aad baad umahadsan tahay mudane guddoomiye adaa mudan walaalkay bahda wadajir eeda ankamaad celiyaana qaabka nin waraysata iyo qaabka warka infaafiyaas eeda warqene assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu